madaxweynaha cabdiraab xaaji axmed xaaji nuur
waa gartay waa nahay turjawaan ka shaqeeyeen xalana xarunta dhexe midooda africa soomaaliya
waa gartay waxa ahayd nin u shaqeynaya amisom
Ah, waa gartay maxaa u qaban jirta amisom
amisom waxaan ka shaqeynaya dhanka howlgalada ciidamada oo waxaan kasoo shaqeeya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaan ahaa turjawaan khaas u ah ciidanka dhanka kuwan u b d f oo qeybta uganda waa waa- waa ku gartay wax intee leeg a amisom u shaqeynaysa muddo intee leeg
shaqada waxaan bilowday lix iyo labaatankii bishii toddobaad labada kun iyo kow iyo tobankii ilaa waxaan ka shaqeynayay bishii sideedaad dhammaadkeedii sanadkii soo dhaafay labada kun iyo sideed iyo tobanka two thousand eighteen waa waa- waa ku gartay yacni maxaa hawshaada waaya hawshaada usii wadan weysay hawshaada inaad wadato maxaa ka hor istaagay
hawsha waxaa iga soo hor istaageen khilaaf iyo dhibaatooyin badan ee amisomta dadka u geysanayeen oo dhan walba ah laakiin ugu dambeyntii sababtay ani hataa ugu dambeyntii in laiga xiro haddan habsigaan ku jiro laiga geysto dhacdada ka dhacday muqdisho oo sababtay in aniga shaqadan kaga istaago habsigaan ku muteysto ilaa haddan habsigaan ku jiro waa gartay maxay tahay marka dhacdadaas oo kale dadka uga sheekay oo dhacdadaas sidee waay
dhacdada waxay dhacday sida aan filayo sanadkii lasoo dhaafay twenty eighteen dadka dhan ay soomaalida ay wada ogyihiin marka dhacdada waxay ka dhacday meesha la yidhahdo etis control balcad qarax mar wadada lagu leegsay kolonyada socne oo amisom ka mid ah marka wax ma gaarin oo dhan dhaawacyo hataa ma gaarin waa gartay marka waxaa dhacday markii qarixu dhacay argagixi ay dadka meesha ka qaadeen in dadka breer ay ulaynayeen oo toos xabad ay ula dhacayeen haddana hataa wax een een dhibaato badan ay meesha ayna ka dhicin dadkii iyo wax gaarin iyo dadka kas ulaynayeen markii gaarigaan kusoo degno dadkii aan ku yiri dadkan gaarigan bielka aan ka daadinaysaan oo laynaysaan ka istaajiya een darawalka xabadda ku dhufteen gershuboogien xabadii ku dhufa rabeen yaan ku yiri seexo bal xabadii yaa lagu dhufanaa bal markuu seexday uu dul imaaday askari misoon ka mid ah qoryo la dul istaagay xabadoo wada inaag kaga dhufta dhanka kale yani markaasaan sawiro halkan sawiro halkan kaga qaaday sawiradii waxaa la wadaagay si booliska soomaaliya magdhow u raadiyaan dadkii dhibanayaasha dhibaatada gaartay oo sagaal qof gaaraya ee, sawiradoo kaleeto lema waxaa ka qaaday meydadka iyo dhaawacyadii dadka amisom ay dileen mise amisom iyagoo si toosa wixii u dilaya qorigii oo kale qofka ku aadinaya xabadda ku dhufanaya yacni sawiradaa qaaday sidee ahaayeen
sawiradaan qaado waxay ahayn dadkii wadada daadsan oo xabadi ku yaalaan oo dhulka daadsan oo askartuna meesha ay taagan tahay ayaa sawira ka qaadanay
waa gartay yacni adiga xilligaas waxaa la socotay gawaarida amisom miya
haa gobolaha misaan la socnay shaqan kuna ka nimaanay xeradan in xalana kuma qarabna
waa gartay kadib maxaa dhacay
kadib aniga markaan sh- een, sawiradii ku wareejiyey een, hogaanka een, een, kuwan soomaaliya ee booliiska een, meeshii la rabay dadkii magdhow loo raadiyo oo haddana hataan dadkii aniga si lugaa ugu tegay waxay isbitaalka la yihahdo een, een, isbitaalka la yihahdo kesaney oo magaalada banaankeeda dhibanayaasha ugu tegay een, wax la statementkaan kasoo qoray si dadka maxaa- maqaabooda loo raadiyo oo ah dhanka human rights markii waa la ii yeeray arrintii aa laga- isbitaal laga weydiiyey waan kaga jawaabo arrintan waa arrin dad shacabka loo geysto dhibaato loo geystay haddii dadka shacabka amisomta shacabka inay lahaysay u joogtay wadanka iyo haddii yaan yaan yaan kaga talaabadaas sanka u qaaday aan lahaan waa ugu waa dambeyntii shaqadan baa laga shaqadan baa laga istaajiyey Ee, haddana waa waxaa lagu sameeyey een, shaqo kalena ma qaban kartid waxaa la intay kiiskan oo dhamaayo kiiskii makunsunta socdaaniga beedhaba aaday anigoo beedhaba ku maqan yaa la ii yeeray waan imaaday Een, xilli maalin ahaad oo shaqo jirna la ii yeeray markaan sh- tegey oo ninka kumandaha ivan la yidhaahdo aan la kulmay. isla markii xarigaa la ii- xarigaa meesha laigu imaaday ciidan aa ii imaaday indhaha laiga soo xiray waxaa laigu xiray een xilli een diyaar een mid africa lagu soo qaaday kismaayo kismaayo een ciidamada kdf oo difaaca qaran kenya laga soo wareegin halkana lay keenay halka markaan kenya xoogay culeyskii iga degay oo eelkay dib ula xiriiray een haddana tare telefoonna aan helay helay xiriir walba oo dhan walba hadday tahay dhanka sharciga noolnoo yarayn iyo hadday tahay dhan walba oo oo xagga caadiga nolosha ah
waa waa waa ku gartay haddoo kale noloshaada sidee way xabsiga aad ku jirta iyo yani xabsi sidee aha ku xiran tahay
wallaahi xabsigan aan kala hadlahay telefoonka lama ogolo hadii telefoonka lagu arko oo laga qaaday ama waa lagu jirdili ama laalushaa bixin waa askarta unbaa isfahmaysaan waa ogtahay xabsi xaaladiisa waa iska dhib badan tahay nolosha haddaa xabsiga kaaga shaqeeyo wallaahi dadka waxaa loo sixiyaa sida horta meydka oo kale jiifka waxaa heli karaa meesha xabsigan kula eg inka badan yaasha lagama yaabo qolka hadda aan ku jirno kale waxaan ku jirno lixdan iyo seddex qof meeshan waxaan kula kulmay dad badan nineteen nineteen dad dad la xiray oo xabsiga hadda kuula jooga arkaya marka adigoo shilku soo xiray marka aa ugu sheegay xaaladaada iyo dib problem ku haysto waxba kama soo qaadan karaan waxay kuleeyahay anaga labada kun iyo sagaashan sagaalkaada la soo xiray oo labaatan sana halkan dhex joognaa labaatan labaatan sane u tahay Aa, gartay.
marka waa iska xaal Da- yani dadkaas waa soomaali waay miya mise waa dad kale
waa soomaali een, iyo dadka kale oo ajnabi isku jiro laakiin hadda dadkan xabsiga ku fogaada oo labaatanka sana meesha iskaga jiro dad soomaali u badan tahay Waa gartay. waa gartay marka kiiskaada muxuu ku dambeyn doonaa isleedahay adiga muxuu xaalkaada ku dambeyn doonaa Hadda- hadda een, dacwada aniga lagu soo eedeeyey waxay ahaayeen lix jaajab iyo dusha la ii saaray oo aad u culus oo hadda in argagixisada la shaqeeyay afar dambi way igu weysay oo way toogtay
waa gartay Een, haddana een, kiis kale oo aan ka tegay shaqada een, aan ka tegay iyo iyo sir oo u- u taalay een, midowda reer africa oo bixiyey oo la wadaagay een, meelaha la ogolan waa un laba kiis oo hadda oo oo hadda aan ka dhaafay oo leeyahay hadda jiro bishan hadda labaatan labadeeda dib hadda maxkamada lagu celin doonaa kiiska waa la dhegeystay huriyari wuu soo maray waxalahi wuxuu soo maray ruladin oo sh- een, witnessaa la raadiyey hadda wuxuu maraya waxalahi judgment oo in maxkamadda go-aan gaarto oo go-aanka maxkamadda labaatan dowlad ah waxay noqon doonto aan firin doona duleera
Aa, saaxiib ilaahay kugu fududeeyo. ugu dambeyntii wax hadal oo kugu jira maa jirta ama wax fariin oo dirayso
wallaahi een, aniga een, fariinta aan- aan dirayo een, waxaan u diri doonaa ugu yaraan dhammaan shacabka soomaaliya oo aan dhihi doon- dhihi lahaa een, aayo daa ka tashadeen oo sababtoo ah soomaaliya hadda mas-uuliyaddeeda waxaa ahayd dowladda dhexe soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ha fiiriyaan dhibaatada waddanka een, ka jirto waxay geysanayaan ciidamada een, waddanka jooga amisomte een, ajnabiga dhan walba waxaa kasoo jeedeen uganda burundi rwanda een, burundi een, dhan walba kuwaas shacabka dhibaato loo geysanayo ha la fiiriyo dadka shacabka haddii dhibaato loo geysanayo dowladda indhaha ka daawalanaysan haddii qofna uu isku dayo inuu ka damqado dhibaatada uu muujiyan een, dowladda ciidamada loo adeegsanayo oo shacabka dowladda lagu xirayo lagu dhibaatanayo oo haddana dowladda aan waxba ka qabanaynin sha- aniga qof soomaali ah haddoo dhib iga haysto dhibkii ama qof soomaali dhib haysto dhibka aan ka damqado dowladda soomaaliya waxaa oon aan dhibkii loo dhigo waxaa fiican dhob dhibtunay fahanto dowladda haddii dhibka fahmaynin shacabka dhibaato maalin kasta ku dhacdo qaar baaboo la jiirsiiyo qaar xabad toosan u dhufto qaar madaafiic loo adeegsado oo intaba lo- een, shacabka soomaalida in la difaaca la iska dhigayo een, dowladana aan ka damqanin taasaa murugiya waxaan ilaa dhacasho shacabka soomaaliyeed een, ha ka tashadeen ayagoodan oo ha ogaadeen een, in soomaaliya een, xal ugu jiro ciidan iyo iyo ciidamada hadda joogo een, midowda africa aniga mi- een, midowda africa ciidankeeda een, soomaaliya joogaan ayaa lasoo shaqeeyay muddo sideedana intaba waxaan og- een, maalin ma aragtido shacabka soomaaliyeed u adeegayaan iyagoo shacabka soomaaliyeed een, dhan walba ku difaacaya ma aragti iyagoo een, ku difaacayo een, waxaana jirin iyo iyagoo ka been sheegayo iyo iyagoo laynaya un baa la arkayo ma arkin malin iyadoo shacabka soomaali welinayo waxaan rajayn lahaa shacabka soomaaliyeed maalin inay dhibaatada ka bixi doonaan dowladda soomaalina waxuu sheegi lahaa in shacabka dhibaatadu ay daranto iyadaa mas-uuliyadda qaade mas-uuliyaddan maalinta akhre waa la weydiin doonaa adduunyadana een, waa wax iska dhamaanaya marka waan salaamaya dhammaan een, maadaama ay la soo xiriirteen oo een, xaaladdeeda iga wareysan